kulankan oo yah gaabangaabadey wasaaradda warfaafinta somalilan iyo waybalan ku hadalaya doorka daadejinta maamul wanaaga walibana kulanka muddaduusa dareer iska hog wareysadayana hay-ado aalamigii ahaan dowladda oo qeybto kae barnaamijka mareegtada maamul wanaaga kulanka waybaa ku qeyb galay gudoomiyaha guddiga maamul wanaaga somalilan iyo haana kumid ee mas-uuliyiinta maamulka somalilan ankooreen waliba goobta ku hadlay khaalid oo ay agaasimaha wasaaradda arrimo gudo ee somalilan usoona faahfaahin kubiyi muhiimadda kulanka inta badanna kulankan waxaynugu talagalnay inay hay-adaha dowladda iyo saaxiibada caalamiga ah ee la shaqeeya hay-adaha kala duwana ku midoomay governance sector-kuba inay iska xog wareystaan kolba saddex biloodka taagan wixii u qabsoomay iyadoo lagu xidhayo qorshaha saddexaada qaranka doorkii u dambeeyey kollay waxaa muhiimo inayn inyaro xasuusiyo maxaynu action points maxaynu kala qaadanay kii hore iyo kan dambe maxaynu doonanaa inaynu ka raacno inagoo ka eegina kii hore saad la wada socotaan sannadkan shirkani maanta waa kii u horreeyey ee inoo qabsooma halku ka ahaan laha inuu noqdo kii labaad ee inoo qabsooma dhanka kale agaasimaha guud ee guddiga maamul wanaaga somalilan marwa fadxiye iyo weybaya ka dheeratay inka maamul ahaan iyo hadhowaayaan kulamada noocan aarsanaya afkaaraha kala duwan ee laga soo dheeganayo indibitriga iyo institution walba waxa u qabsoomay iyo sidii uga howlgeli lahaa layskuna xog waraysan lahaa maadaama waanu ka nahay xoghayn kubishka maamul wanaagu jeerna ay ka tahay arimaawasaaradda arrimaha gudaha kulankan waan bogaadinaynaa waan soo dhaweynaynaa waxaana jecelahay xogwaraysiga iyo maxayta wadatashigaas inuu noqdo mid midhadhala maxayta si joogtaana u qabsooma oo wakhtigiisa ku qabsooma koojka inaga maqanna uu noqdo mid la magacaabo oo laysla qaato maanta waxyaabihii hore ee noo qabsoomay sanadkii horena ay noqdaan kuwa saxfulo oo maxayta guulaysta ka dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimo guda somalilan saciid xasan iyo welibowsa ha ku qaybgalyaalka kala dardaarmay in lagu qeybgaada arrimo maamul wanaag waa lafdhabarta horumarka bulshada iyo qaranka guud ahaan wax kastaa ku xidhan horumarka dhaqaalaa ku xidhan ka caafimaad baa ku xidhan ka waxbarashaa ku xidhan intaasiba waxa weeye waxay ku xidhan yihiin inaynu maamul toosan oo isla xisaabtan leh oo wixii la qortay ee lagu heshiiyey lagu dhaqmo leh oo la yaqaano halka loo socdo leh ayay ku xidhan yihiin qaranka jamhuuriyadda somalilanna waxa weeye qorshihii saddexaad ee qaranka maadaama uu maanta ku shaqaynayo waxaan islaahay muddo kooban midho fiican buu waxa weeye uga soo bixi doona qarankana wax badan buu tari doonaa intii ka shaqaysana waan ku bogaadinaya maado wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacgelintu oo qayb ka ahi waxa weeye kulley detailiska waxa weeye waaxyihii ka shaqaynayay baa soo jeedin doona presentationka wasaaraddu waxay ka kooban tahay waa saddex bilood oo waaweyn waa warfaafin dhaqan iyo wacyigelin qaybta warfaafinta waxa weeye waxay wasaaraddu ku howlan tahay marka laga yimaado baahinta bulshada loo baahinayo warka in capacity building loo sameeyo wariyaha laftigiisa waxaa kaloo ay wasaaraddu waxa weeye qaybta wacyigelinta oy si toosa ugala shaqayso hay-ado iyo wasaarado badan wasaaradda waxa weeye barnaamijyada lagu barayo dadka qaarkood dastuurku uu ka mid yahay qaarkood waxa weeye barnaamijyada shilalka iyo ka wacyigelintu ay ka mid tahay barnaamijkan ndbitrina waxa weeye si gaara wasaaradda qorshaynta iyo waxay uga wada shaqaynayeen wasaaradda warfaafinta waxa weeye qaybta wacyigelinta iyo bulshada gaadhsiinteeda kulankan oo wasaaradda warfaafinta somalilan iyo angobatihaana kumid ee hay-ado iyo bulshada iyo weliba usaha ay kulanku hadalay muhiimadii leta maamul wanaag